iyadoo dhowaan maamulka dowladda hoose degmada Kismaayo uu shaaciyey xilliga la bilaabayo dhismaha wadada laamiga ee hormarta saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo ayaa culimada magaalada Kismaayo waxay bulshada ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan oo muhiim u ah isu socodka bulshada iyo gaadiidka wadada dhowaan dhismaheeda la bilaabayo ayaa ah marin muhiim ah oo dhex mara bartamaha magaalada waxayna ka mid tahay wadooyinka ugu mashquulka badan ee gaadiidku sida aadka u isticmaalaan haddaba culimada ayaa faahfaahiyey muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha waxyaabaha danta guud sida wadooyinka oo kale iyagoona cid kastoo awoodda ugu baaqay inay wax ku darsadaan dhismaha wadada aynu u fadhino oo ay maamulku soo gudbiyeen waddadii magaalada laamigeedii hore ugu muhiimsanayd qaybtii degmada dariska la ahayd oo xudunta ahayd oo la wada yaqaano nin kastoo kismaayo mara uu dareensan yahay oo go-an wadadaa in la dhiso insha allahu ilaahay idamkiisa ee haddaba guddoomiyaha faahfaahiye arintaas oo ka hadlay annaguna ka culimo ahaan inta hadasha iyo inta kale ee la joogtaba dhammaan waan isla ognahay waxaanu leenahay arrintaasi waa arrin aad iyo aad ilaahay agtiisa aanu aaminsannahay inay ugu weyn tahay shareecada islaamkuna aad u cuslaysay ummaddana inay anfacaysa aad iyo aad boqolkiiba boqol ruux muslima ama bani aadama ama caaqiloo ka shakin karana unsan jirin ajir la helana ajiryada ugu waaweyn uu ka mid yahay nin masjid dhisa iyo nin madraso dhisa iyo nin waddo dhisa noocay dooniba ha ahaatee meelaha noocaasoo kale ah ajiryada lagu helo kuwo ka waaweyn waa naadir sida ay u dhacaan waddadu shareecada islaamka meel adag bay kaga jirtaa haddana waddadani waa waddadii halbowlahayd ee xudunta ahayd uu sheegay sheekh cali waa shay cibaado ah wadooyinka ka qayb qaadashadooda masaajidda macaahidda madaarista qur-aanka yacni waxyaalaha ummadda ka dhexeeya ee caamka ah waa shay cibaado ah meelaha wax lagula baxo meelaha u khayr badan weeye waa maqlayseen tusaalaha ugu sahlan ee sheikhu hadda uu bixinayey jannada inuu nin ku galay laan wadada dadka dhibaysay oo ka gooyey waddadaasooda ogtihiin habeen iyo maalinba gaadiidku inay ku rafaadsan yihiin kuwa dekadda wax ka keena kuwa magaalada wax ka qaada ee goobaha kala geynaya dadka lugta ah intaba inay ku rafaadsan yihiin waxaan xoojinayaa baaqa in wax alla wixii aan hayno oon kari karno waa wax aad u fudud waddadaas hagaajinteedu aan ka qayb qaadanno akoonka alle aan waxgashanno wixii maanta aad hormarsato oo dan caama aad ku bixiso waa wax ilaahay hortiisa kuu yaalla waa wax kuu horeeya waa waxaan kaa nusqaamayn waa waxaan lagaa xadaynin waa waxaan lagaa jabsanaynin waa wax aad ku liibaanayso adduuniya aakhiraba sidaa daraaddeed walaalaha reer kismaayo oo khayriga aad uga qayb qaato la yaqaano oo aan loo tilmaamaynin ee dhiirigelin keliya mar walba u baahan waxaan ku dhiirigelinaynaa iyaga iyo intii kale ee ka maqan magaalada ee ay gaari doonaan akoonnada iyo codadka yagaba inay ka soo qayb qaataan sadaqa yaraan ma lahan magaalada kismaayo ayaa waxaa ka socdaa dhismayaal badan oo dhinaca wadooyinka ah iyagoo wadooyinka intooda badan laami la saaray waddada hadda la iclaamiyey dhisideedana ay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsan